dad wadaagwan oo haaya korlan ku hadalaya badbaadada saxaafadda huriyadda iyo in la fudeeday helowka hogta wariyaaga usaanbaahye iyo nalanka dhibaatayaana iyo guud ahaanba horumarinta wariyaha doodoonyo way ballanqobday wariyaalka iyo ururada bulshada magaalada baydhabo walibana hagaaban gaabyana dalada raadiyaalka soomaaliya ee soma waaniyo goobroog ku hayeen madax ku tirsan wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed hogaanka bulshada rayidka iyo wariyaalka lanqobdi dooda ankoreen gudoomiyaha dalada raadiyaalka soomaaliya soma waana agaasimaha raadiyo warsan hilaal sheekh shuceeb iyo wayba usug werbi ahmiyadda tababarka lanqobdi
ha qaban qaabidayihin dalada sooma mibaa taabageliyo hayteen ims iyo foosha iyo dhammaan koonfur galbeed wariyaalshii mibaa fadaana dhammaantiin kama hadsantiin sida sharafta leh aan ku qayb galeen barnaamijkun oo nin aad jiibteen aan ku qayb galookiin iyada aan kama hadsantiin mibaa fadaana in isu roogno lama geey lamaadaas geey oo fadaana in sidiidaas qodob liinkudooda oo sii saxaafadda oo hurta ah in hor gala fadhi sidii lanka wariyaaga ee badqabi liin ilaalii fadhi sidii oo xog liin hela wariyaaga in hela fadhi sidiidun qodob yaa kukudoodna fadoohayna iidaa imahadsantiin ha ku qaybgalowkiin lamaadun geeme baa falaanay inuuna isla roogna barnaamijkuuna walbadan lagu faa-iida walbadan oo
dhanka kale agaasimaha raadiyo arlaadi uusa ka hadlaayay afka agaasimyaalka raadiyaalka ee magaalada baydhabo yaa ku qaybgalyaalka kala dardaaramay iyo tababarka ku dhiibadaan fikradiyo si walbadan markaasay tiinku kororsadaan warkayma badiyow wali ciidanka faraxsanna inuuna ku qeybgalna tababarkun samaa qaban qaabidi oo lama beri loonku faa'iideeyaay wariyaalka magaalada baydhabo farxad yan ingata anoo ka doow afkii agaasimyaalka idaacado wariyaalka inii tababaro noocan ee lanfurna wal xirfadiyo qoran qaadaas waay runtii inii tababarkan ku faa'iidaysatan yasin raje idoon magaaladan tababarayeedan fara badan alla kaga badaay tababarka geekan iyo furumahay xoriyadda saxaafadda iyo safety journalistiga badqabka wariyaha tababaradii inka horeeyey ee isin haqaadatan ayaa ku mid ahaayeen marka ujeedada anaan hanqaada wali ataa tababarkan wali fadaane basfeshanka ini baad haddii tababar cusub deegaanka la sheena geekoogood waliban baahanta inay wariyaalkiiyo fahmaan inay ku qeybgalka in eedan badada oo aragtidinka beeridan fikiro fara badan discussion ini la sameeyo oo aragti fara badan ah ee meelasay markaasay ee qof walba ku dhiibada dhanka kale aamino jaamaco ka hadalaa si afka ururada bulshada iyo ka dheeratay muhiimada tababarka
ciidanka faraxsana ayaana ku qeyb gala seminaar laka falanqeeyow oo laka tababarew wariyaalka oo sagaarana diiradda linka saarow badqadka wariyaha iyo sidii usa saxafiga akhbaarka ka helo lahaay waa muhiim waay horta ini oo saxaafiga wacyigee iyo aqoontiis iyonay shaqada duusa qobadow ini korleen qaada mar walbana laka dhiirigeliye oo la garab surma wariyaasha waliba waaha afdhabarta bulshada bulsho kasta meelba roogda waliba waaha wariyaalka waybaan eyiina wuraayadda lagu dhex daawado bulshadaas sidaas daraadiye lagama maarmaan waaye in wariyaalka inka dambeyntii agaasimaha wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed cumar mustafa nuur iyo sheegay inay muhiimata in la horumariy waryaalka deegaanada koonfur galbeed
salaankureed wali ciidanka faraxsanna inuuna goobroog waxaana geeka tababar lagu kudoohow xoriyadda saxaafadda iyo weliba sida oo xeerarka saxaafadda markaa way jeeladan lahaayay maadaama agaasima hilaal sifelan inka sharaxi walaal uusa ka saabsani tababarka marka way la faday ka wasaarahaan dabcan una policy ku dejiyahay shuruuc iyo qawaaninan iyo kudegsan xeer saxaafadeeda jira oo mayleerahay unat iidan ku shaqeeyhayna arag dambaydhabo consultation iyo meeting iyo ku qabani oo dan insha allah naftarka inaan qeyb ku hado iska iska dayo waana rajaye waana sii la rooge